maalinta magaalooyinka adduunka waa maalin ay qaramada midoobay u asteysay in la xuso sanad walba kow iyo soddonka oktoobar maanta oo kale maalinta magaalooyinka adduunka waxaa la aasaasay toddoba iyo labaatankii desembar labadu kun saddex iyo tobankii kadib markii golaha guud ee qaramada midoobay uu go-aamiyey in la bilaabo xuska maalinta labada kun afar iyo toban ujeedka maalintan magaalooyinka adduunka waa in kor loo qaado danaha bulshada caalamka ee magaalooyinka caalamiga ah si loo helo iskaashi wadamada adduunka wax ka qabashada caqabadaha magaalooyinka iyo ka qayb qaadashada horumarinta magaalooyinka cabdiweli xasan dirar oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada beledweyne ayaa reediyo beerlulo uga waramay muhiimadda maalintan iyo waxyaabaha ugu qorshaysan horumarinta magaalada soddon iyo kowda oktoobar waa maalin aada u qiimo badan oo inta badan dadka ay soo bandhigaan deegaamadooda waxyaabihii iska bedelay oo kusoo kordhay oo wanaag ah ama wixii dhibaatooyinhu kusoo kordhay ay kaga hadlaan marka waan idin soo dhoweynayaa soo dhowaada berlula magaalooyinka wax badan ayaa iska bedelayo oo laba sano saddex sano qof markuu degmada ka maqnaado uu yimaado wuxuu ugu imaanayaa isbedel oo dhanka wadooyinka ha noqoto oo horumarin lagu sameeyey ha noqoto deegaankii oo baaxad weyn sii yeeshay ha noqoto dhismihii oo lagu soo koriyay dhismeen cusub oo kuwii hore duuga intay shacabkii iska dudumiyeen kuwo qurux badan ay ka dhisaan marka sanad kasta laba sano kasta saddex sano kasta waxaa ka dhaca deegaan kasta isbeddel ay ka dhaco soomaaliyeed gaar ahaan haddii aan guda gala degmada tanbeledweyn waxa weeye aad bay u fiday hadda magaaladan inkastoo ay magaaladu ku taalo oo deegaankeeda ay ka dhigan talyaanigii meel aan ku habboonayn oo webi dhexdiisa ah oo afartii gees uu ka maraayo webi haddana sanadadii u dambeeyey qarashaad fara badan ayaa waxaa ku baxay degmadan oo lagu samaynayo biyo mareenno iyo biyo xireenno intaba oo ilaa iyo haatanba ka socdo gudaha degmada beledweyn marka waxaan rajaynaynaa insha allah degmadan inay inta hadda ay tahay ay ka sii fido master blankeeda weli uu socdaa oo in dhul loo sii sameeyo deegaamada loo sameeyo master plan waxaa ku howlan waaxda markaa ku shaqala ee waaxda dhulka marka isbeddel weyn ayaa ka muuqda magaalada waana uga mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa horumarinta deegaamada gaar ahaan degmada beledweyne qaar ka mid a bulshada beledweyne ayaa reediyo beerluulu uga waramay sida ay uga qayb qaataan nadaafadda iyo horumarka magaalada maalinta magaalooyinka waxa waa maalin muhiim ah in magaalada markaasi magaca ay wadata magaalanimo la muujiyo haddee noqoto bilicda haddee noqoto horumarka haddee noqoto isdhexgalkoo kale bulshadoo kale dhammaan mar kasta waxaa waaye magaalada horumar ayay waxay ku noqotaa magaalo shuruudo ay leedahana waa jirtaa markaas oo magaalada ay magaalo markaas ay ku buuxi karto sida bableshik oo kale waddooyinka highweyg oo kale iyo horumaro kale oo fara badan halkan kusoo koobi kara maanta waxaa u arkaa waa maalin wanaagsan dadka magaalooyinka degan waa inay ku dadaalaan nadaafadda waa magaalada waa shay qaali ah meesha loosoo shaqo taga weeye waxaan jeclaan lahaa dadka inay ilaaliyaan nadaafadda ay ku dadaalaan magaalada bilicdeeda in la xuso waa maalin fiican waayo sababtu waa magaaladii oo magaalo ah dadka ku nool dadka tuulooyinka ugu imaadaan in magaalinta la xuso waa maalin fiican dhirtan waa in magaalada lagu dadaalaa nadaafaddana lagu dadaalaa dadka magaalada waxaa u sheegayaa magaalada waa magaaladooda waa inay ilaalsadaan magaaladooda haddaa ilaalsanin cid ku ilaalinaysa ma lahan nadaafadda waxyaalaha cudurka keenaya waxnan in la ilaalsado mowduuca guud ee maalinta magaalooyinka adduunka waa magaalo wanaagsan iyo nolol fiican iyada oo sanad kasta la xusho mowduuc hoosaad ka duwan si kor loogu qaado guulaha magaalooyinka ama caqabadaha gaarka ah